war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka isku magacaabay puntland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba canshuurta laga joojiyey gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada dalka itoobiya wasaaradda maaliyadda ee maamulka iyo taliska booliska ayaa amar lagu siiyey inaysan wax dabagal ah ku samayn karin gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada itoobiya ayna waddada u fududeeyaan sidoo kale waxa uu maamulkan amar ku bixiyey in gaadiidkaasi lagu diiwaan geliyo taarigada ay wataan oo ah tan dowladda xabashida itoobiya maamulka puntland ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ay dalkan ka dhiseen waxaana hadda uu caddeeyey in gaadiidka itoobiya aan canshuur laga qaadin oo ay si nabad ah ku maraan goobaha uu joogo xilli ay gaadiidley badan oo soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka arrimiyo maamulkaasi isku soo wada duub oo maamulada shisheeye kalkaalka ah ayaa waxa ay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolada ay ka arrimiyaan waxa ay ka qaadaan waxa ay ugu yeeraan canshuur si gaaraan ah gaadiidleyda kuwaasoo waddooyinka u yaala isbaarooyin xaddhaaf ah oo lagu dhibaateeyo dadka rakaabka iyo gaadiidleyda